in ka yar dhowr iyo toban caana maalcimiladu badiba britain waxa ay ahayd qabow waxaana la dareemayay in jiilaalkii bilowday waxaana da-ayay rababka nooca loo yaqaano mahigaanka iyo cadcadaysiga subaxnimadii hore ee shalay ilaa casarleyqii heerkulku waxa uu gaadhay dhowr iyo soddon centigrade qaybo badan oo ka mid ah london habeennimadiina waxaa jiray huur waa dareemaysaa isbeddelka cimilada hay-adda saadaasha hawada ayaa u digtay bulshada gaar ahaana dadka waayeelka ah iyadoo oo dhammaan dadka lagula taliyay inay ku eekaadaan meelaha hooska ah ama harka ah maraan raacay tareenka mara dhulka hoostiisa dhowrkii daqiiqaba waxaa rakaabka la wargelinaya inay cabbaan biyo xilligan aan duubayo warbixintan waa kulayl waxa aana dareemaysaa inay hawadu aada u tahay huur waxaa jira goobo qasabado biyo laga soo daayey oo ay dadku isu dhigayaan waxa ay u badan yihiin dhalinyaro badiba dukaamada waxaa lagu hor iibinayaa biyo iyo khudaarta la isku qaboojiyo oo uu qaraha ama xabxabka kow ka yahay hay-adda caafimaadka britain ayaa sheegtay inuu heerkulku dhammaan dadka da kasta oo ay yihiin saamayn karo cadceedda oo jirka ku dhacdaana ay maqaarka xanuun u keeni karto dhakhtar soomaaliyeed ayaa iga warramay xanuunada qoraxdu maqaarka ku keeni karto marka horese dad soomaaliyeed oo aan la kulmay ayaan weydiiyey dareenkooda iyo heerkulka sida ay u arkaan magacaygu waa cali marka kulaylku waa aad buu loogu kulay maanta aad iyo aad bay kulashalle waa aad bay uga sii kullay daraatana way darro baabahadiyo qabowbahi marka de ingiriiskii waa isbedbeddelayaa wiigiiba laba jeer bay isbeddelaysaa wadarku marka waa marba waa nooc weeyaan bismiillaahi raxmaan raxiim waxnay axmed ow saarax waxaan jeclahay inaan wax ka sheego weedarkii toddobaadka aynu soo dhaafnay iyo kan waxa u dhexeeya waxaa weeyaan toddobaadkii hore roob iyo qabow iyo jiilaalkii innu go'yaal u iibsannay ayuu ahaa maantana shaadhar kala la baxay oo wuxuu gaadhay heerkulku qiyaas aanan ka filaynin weliba anigu shakhsiyan aanan ka filayn wakhtigan aynu joogno marka dee waxa weeyaan hawadaa iyo caalamkaa isbedelaya wedarkaa iyo waxaa iswada beddelay ayaa ingiriiskuna isbeddeluu ka mid yahay waxaana weliba naloo saadinayaa wakhtiga soo socdana inuu soddon iyo ka badan gaadho dee markaa khayr badan baannu ilaahay ka baryaynaa iyo wakhti wanaagsan
acuudu billahi min shaytaan rajiim magacaygu waa faysal samaaciil climate changeku wuu jiraa adduunkao dhan buu ka jiraa wiigii hore roobab iyo baynu ku jirnay iyo dabaylo iyo dhaxan wiiganna waxaynu ku jirnaa haddii beyna iidankeeda leeyahay wax la yidhaahdo qorax shalayta qorax bay ahayd aadu kulul maantana dhar dhigashay ahayd sidaana weliba waa la saadaalinaya inay ayaamo dambe hadhsan yihiin oo soo socdaan marka climate changeku adduunkao dhan buu ka jiraa isbeddelka cimiladu isbeddelka cimiladu haa adduunkao dhan buu ka jiraa oo haddii beyna iidankeeda leeyahay africa isbedeshay oo yurub baa isbedeshay oo asia isbedeshay oo meel walba waa laga dareemaya hay-adda saadaasha hawada britain ayaa sheegtay in heerkulkani uu saameyn doono mandaqadaha walashka iyo scotland doctor maxamed cadiid hore oo ah dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka warramaya xanuunada qoraxda ku keeni karto maqaarka haddii ay ku badato weriye cabdixaafidow waxyeelada ay leedahay cadceedu in maaragta qofku isu dhigo xiliyada ay kulushahay ama heerkulku aadka u sareeyo waxaa ka mid a waxyeelada ay u keeni karto maqaarka oo ay ka mid tahay inuu maqaarku noqdo maqaar jactiday ama si matalan oo kale gabowga maqaarka ay soo dedejiso inay waxyeesho qaab dhismeedka oo maqaarku siduu u samaysan yahay waxaase ugu daran oo hadiyo goor ay dhakhaatiirtu walaac ka keenaan waa marka ay leeyihiin dadka ay ka waaninayaan cadceeda in laysu dhigo xiliyada ay kulushahay iyo maaragtay marka heerkulka uu aada u kululaado siiba xilligan waxaa ka mid a xanuunka nooc xanuunka kansarka ka mida oo ku dhaca maqaarka oo aan la daweyn karin marka waxaa kaloo iyadana waxyeelada cadceeda ka mid a waxyeelada ay u keeni karto indhaha iyadoo caad ku samaysa ama xanuunka loo yaqaano cataract marka maadaama iminka sida saynis yahanada dunidu ay sheegayaan cimilada dunidu ay aada isu bedeshay oo sii kululaanayso waxaa kaloo iyana barbar socda in heerkulkii uu kor u socdo gobolada digniinta heerkulka kor loo qaaday waxaa ka mid ah london koonfurta bari iyo koonfurta galbeed ee britain bariga iyo galbeedka gobolada midlandska iyo weliba gobolka yorksha hay-adda caafimaadka britain waxa kale oo ay sheegtay in kulaylku si deg deg ah uu saameyn karo dadka da kasta waxa aanay u sheegtay in dadka ilaaliya dadka waayeelka ahi ay ilaaliyaan calaamadaha ay ka mid yihiin neefla-aanta dawakhaad xabad xanuun daciifnimo jaah wareer haddii mid ka mid ah calaamadahan ay ka sii daraanna ay si deg deg ah u raadsadaan gargaar caafimaad maalmaha soo socda ayaa la filayaa inuu heer kulku heerkan sii ahaan doono cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london